أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب
bismillaahi araxmaan araxiim wacan oo wanaagsanna khiyaarta hawada naga dhegaysanaysaayee ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a maleeshiyaadka maamulka ridada jubbaland oo sheegay in ay la wareegeen gacan ku-haynta goobihii maanta lagu dagaalamay ee degmada beled xaawo kooxda ridaduse maxay ka tiri dagaalkii maleeshiyadeeda lagu jebiyey ee ka dhacay gudaha degmadaasi wuxuu yahay doorka ay dowladda elitariya ku leedahay dagaallo hor leh oo laga cabsi qabo inay dib uga qarxaan gobolka tigreega ee waqooyiga dalka itoobiya warbixin ayaad dhegaysan doontaan dowladda saliibiyadda ingiriiska oo digniin amni u dirtay muwaadiniinteeda u safraa waddamo ay soomaaliya ka mid tahay haddaba maxaa xilligan ku soo beegay digniintaasi barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan xaflad heer sare ah oo lagu maamuusayey arday ka qalinjabisay madarasada ibnu cabbaas oo ka dhacday degmada labaatan jirow ee wilaayada islaamiga bay xamse cabdi barre ra-iisul wasaaraha kooxda ridada soomaaliya oo weerar afkaah ku qaaday maamul goboleedyada ashahadala dirirka ah iyo siyaasiyiinta kale ee mucaarasan xukuumaddiisa qodobadaas ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan waxaad naga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha al andalus ee wilaayaadka islaamiga iyo baraha aan internetka ku leenahay dhegaystayaal waa mar kale iyo فافريبكا وركا كبرى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى انشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaanu gudagali doonaa iyo qodobkiisa ugu horeeya maleeshiyaadka maamulka ridada jubbaland ayaa sheegay in ay la wareegeen gacan ku-haynta goobihii maanta lagu dagaalamay ee degmada beled xaabo kooxda ridaduse maxay ka tiri dagaalkii maleeshiyadeeda lagu jebiyey ee ka dhacay gudaha degmadaasi qodobkaas iyo qodobo kale waxaad ku dhegaysan doontaan xubintii xiisaha badnayd ee hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga aan soo dhoweeye walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xubinta hadalhaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah qodobo dhowr ah ayaynu kusoo qaadan doonaa insha allah aynu ku horumarno websayteka islaamiga ee caalamada iyo mid ka mid ah canaawiintii maanta lagu qoray ingiriiska oo muwaadiniintiisa uga digay safarka dalal ay soomaaliya ka mid tahay dowladda silibiyadda ingiriiska ayaa muwaadiniinteeda uga digtay inay u safraan dalal dhowr ah oo ku yaala qaaradda afrika aasiya ameerika bariga dhexe iyo yurub wasaaradda arrimaha dibadda ee ingiriiska oo digniintan soo saartay ayaa sheegtay in khataro kala duwan oo jira awgeed ay dalalkaasi uga digayso muwaadiniinteeda inay u safraan waxayna khatarahan isugu jiraan kuwo amni iyo xasilooni daro siyaasadeed oo dalalkaasi qaar ka taagan ilaa-ii kow iyo soddon waddan oo ay soomaaliya ka mid tahay ayaa looga digay dadka u dhashay dalkaasi inay u socdaalaan waxaana dalalkaasi ka mid ah soomaaliya ruushka belaruus ukrein haiti yemen venezuela maali south sudan mayanmar libiya syriya jamhuuriyadda afrikada dhexe kuuriyada waqooyi bakistan iraaq nigeria iiraan dhulka yahuudda xooga ku haysato burkina faso kosovo iyo kuwo kale marka laga soo tago dalalka ay qalalaasaha siyaasadeed hareeyeen iyo kuwa colaadaha sokeeye ka aloosan yihiin waxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda ingiriiska si gaar ah farta ugu fiiqday soomaaliya oo ay sheegtay inay u safri karin muwaadiniinteeda sababo ku aadan waxay ugu yeertay argagixisinimo oo ay ula jeedo howlgallada mujaahidiinta ee al-shabaab qormadii websaytka calamada haddii aynu halkaa ku dhaafno markana websaytka rediyoga alfurqaan murtad xamse cabdi barre oo weerar afka ah ku qaaday maamul goboleedyada iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah xamse cabdi barre oo ah ra-iisul wasaaraha kooxda riddada ayaa waxa uu weerar afka ah ku qaaday maamul goboleedyada ka jira dalka iyo madaxda siyaasiyiinta mucaaradka ku ah murtad barre ayaa siyaasiyiinta ku sifeeyey shayaadiin loo baahan yahay in layska qabto inay yihiin sida uu hadalka u dhigay isagoo iska indhitiray eedeyn ay u soo jeediyeen mucaaradka oo ah in kooxda riddada ay layso dadka warbixintii reediyoga alfurqaan ayay taasi ahayd markana howlgalladii ugu dambeeyey oo maanta lagu qoray mareegta faafre bro wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal culus ku qaadeen xerada maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka burjeed ee duleedka magaalada baydhabo gedo mujaahidiinta waxay weerareen xalay xerada murtadiinta w f b degmada garbahaari xuduudbeenaadka soomaaliya iyo kenya ciidamada mujaahidiinta waxay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta uudow ee hoos tagta deegaanka kaamboni dagaalka intuu socday waxa uu dab ka kacay xerada gudaheeda waxaana gubtay teendhooyin sahay ugu jirtay murtadiinta warbixinta ugu dambeysa oo aynu ku soo qaadanayno xubinta hadalhaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah ayaa waxay tahay warbixin lagu qoray shabakadda wararka soomaali mimo maleeshiyaadda cad u ah axmed madoobe oo dagaal kula wareegay gacankuhaynta degmada beledxaawo waa halkudhigga warbixinta webka soomaali memo warbixintuna waxay ku bilaabanaysaa sida tan warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaalkii maanta labada maleeshiyo ee xasan garguurta iyo axmed madoobe ku dhex maray magaalada beledxaawo ee gobolka gedo sida wararkii ugu dambeeyey ee soo baxay ay sheegayaan inta badan magaalada waxaa gacanta ku dhigay maleeshiyaadka maamulka shaaladirirka jubbaland halka maleeshiyaadkii garguurta ee kooxda riddada lagu kuusay xerada ciidanka u k ee duleedka magaalada war-saxaafadeed ka soo baxay maamulka shaaladirirka jubbaland ayaa lagu sheegay in dagaal culus kadib ay la wareegeen gacankuhaynta magaalada beledxaawo inkasta uu dhacay dagaal xoogan haddana maleeshiyaadka jubbaland iyo shacabka deegaanka oo iskaashanaya ayaa difaacay magaalada haatana gacanta ku haya amniga magaalada iyo kan degmada beledxaawo guud ahaan ayaa lagu yidhi bayaanka maamulka riddada axmed madoobe ayaa dagaalkaasi ku eedeeyey kooxda villa soomaaliya waxaanay sheegeen in maleeshiyaadka gurgurtay oo amar madaxweyne qaba ay soo weerareen magaalada iyagoo adeegsanaya diyaaradaha dagaalka baraha bulshada ayaa lagu baahiyey muuqaalo iyo sawiro muujinaya maleeshiyaadka axmed madoobe oo si buuxda ula wareegay xarumihii kooxda gurgurta ay ka degnaayeen magaalada sida xarunta maamulka degmada beledxaawo warmurtiyeed ka soo baxay dhinaca kooxda riddada ayaa lagu sheegay in maleeshiyaadka axmed madoobe ay weerareen xarumihii kooxdaasi oo ay ka mid yihiin bay yidhaahdeen xafiiska hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha iyo xeryo ay degnaayeen maleeshiyaadka gurgurte kooxda riddada waxay carabka ku adkaysay inay jirto waxyeelo walow aanay faahfaahin ka bixin waxaanay digniin u direen maleeshiyaadka axmed madoobe oo ay ugu goodiyeen tallaabo adag oo ay ka qaadi doonaan askarigii ka qayb gala dagaaladaasi dagaalkan oo sida haatan muuqata ay ku gacansareeyaan maleeshiyaadka axmed madoobe ayaa bilowday kadib markii maanta uu magaaladaasi ka soo degay cabdirashiid janan oo dhowaan kooxda gurgurta u magacooday taliyaha nisa ee gobolka gedo warar aan weli la xaqiijin ayaa tibaaxaya in cabdirashiid janan iyo koox maleeshiyaad ah ay u firxadeen dhinaca kenya iyagoo ka gudbay sohdin beenaadka u dhexaysa labada dal waa mar kale iyo guuldaro soo food saartay maleeshiyaadka kooxda riddada oo sidan oo kale loogu jebiyey dagaaladii bilo ka hor ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose gaar ahaan raaskambooni warbixintii shabakadda wararka soomaali memo waxay u dambeysay xubintii hadalhaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah bal markaanaan idinku wareejiyo walaalka maahir maxamed si uu halkiisa uga sii ambaqaado qaybaha ka haray barnaamijka faafreebka wararka aad buu umahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa walaalkeen nuur cali warsame abuushayba شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka fahfareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan muxuu yahay doorka ay dowladda eritereya ku leedahay dagaallo hor leh oo laga cabsi qabo inay dib uga qarxaan gobolka tigreega ee waqooyiga dalka itoobiya haddaba warbixin arrimahaasi ku saabsan ayaannu idiin diyaarinay waxaana soo jeedinayaa walaalkeen cismaan axmed dhuubow dagaalada ka socda gudaha dalka itoobiya ayaa marba marka ka dambaysa cirkisku sii shareeraya iyadoo geeska waqooyi ee gobolka tigreena laga cabsi qabo in dagaal hor leh uu dib ugu qarxo kadib heshiiskii lagu qaboojiyey dagaalkii khasaaraha badan geystay ee laba sano ka socday gobolkaasi oo muddo ku siman laba sano iyo dheeraad ay ka soo wareegtay warbaahinta ugu afka dheer dalka jarmalka warbixin ay ka diyaarisay xiisadda ka soo cusboonaatay gobolka tigreega ayay ku sheegtay inay jiraan dhaqdhaqaaqyo ciidan iyo isku horimaadyo goosgoos ah oo bilihii lasoo dhaafay ka dhacayay waqooyiga itoobiya taas oo sii kordhinaysa walaaca laga qabo in ay meesha ka baxdo xasiloonnidii aan cagaha badan ku taagnayn ee ka jirtay deegaanadaasi warbixintu waxay sheegtay in gobolka uu weli ka soo kabsan dagaaladii arxandarrada ahaa ee labada sano socday ee u dhexeeyey jabhadda xureynta tigre ee tblf iyo ciidamada dowladda federaalka itoobiya kaasoo tirada dhimashada lagu qiyaasay lix boqoloo kun oo qof ka hor inta uusan dhammaanin heshiiskii nabadeed ee britoria bishii nofembar ee sannadkii laba kun labaiyo labaatan waxba ma qorsheyn karno xilligan ayay tiri haweeney ku sugan maqalle oo ah caasimadda gobolka tigre oo la hadashay idaacadda d w iyadoo intaasi ku dartay in deegaanka uu ka jiro jawi colaadeed iskuna diyaarinayaan sidii ay ugu badbaadi lahaayeen maadaama laga cabsi qabo ayay tiri dagaallo hor leh oo dib ugu qarxa deegaanka intii uu socday dagaalkaasi ciidamada eritereya waxa ay taageereen ololihii ra-iisul wasaaraha etoobiya ee abiy axmed ee karnankaha t b l f laakiin dadka dhaleeceeya ayaa xilligaasi ka digay in nabaddu ay ahaan doonto mid jilicsan maadaama eritereya aysan ka qaybgelin miiskii wadaxaajiyoodka ee ka dhacay caasimadda koonfur afrika ee britoria idaacaddan laga leeyahay dalka jarmalka ee daawacday warbixintan ayaa farta ku fiiqday in maamulka eritereya uu ku lug leeyahay horinta dagaallo cusub oo laga cabsi qabo in ay dib ugu qarxaan gobolka tigreega ee waqooyiga dalka itoobiya iyadoo arrimahaasi ku soo ururisay dhowr qodob oo kala duwan kala qaybsanaanta ka dhex jirta gudaha tigreega qodobka kale oo xasiloonnida deegaankaasi sii wiiqaya ayaa ah qalalaasaha siyaasadeed ee ka dhex jira kooxda tigreega laftirkeeda t b l f oo mar awood badneed ayaa kala jabtay kadib loolan awoodeed oo gudaha ah taasoo ah nuglaashiyo ay eritereya ka faa'iidaysan karto kala jabkaasi kadib jenaraal tadse warde oo ah taliyihii hore ee ciidamada difaaca tigreega ee laga adkaaday ayaa loo magacaabay madaxa dowlad kumeel gaar ah ee ka jirta gobolka tigree ee magaalada maqalle wuxuuna ku booriyey in laga digtoonaado wararka marin habaabinta ah wuxuu ku dhaartay in aanu jiri doonin dagaal iyo daandaansi ka imaan kara dhinaca tigreega dhinaca kale khilaafka waxaa ku jiray guddoomiyihii t b l f dabartasiyoon jabra makaa'il oo garabkiisa lagu eedeeyey inay la shaqeeyaan eritereya walow eedeyntaasi ay si adag u beeniyeen waxaana dabartasiyoon uu ku baaqay xal siyaasadeed oo ku salaysan heshiiskii britoria danta eritereya ugu jirta etoobiya oo kala qaybsan dagaal buuxa oo dhex mara etoobiya iyo eritereya ayaa laga yaabaa inuu ka soo hormaro waxa loo yaqaano dagaal wakaaladeed sida uu idaacadda jarmalka ee d w u sheegay karit kortis oo ah falanqeeyo ku takhasusay arrimaha geeska afrika oo ka tirsan machadka jarmalka ee arrimaha caalamiga iyo amniga ee s w b oo ah xarun cilmi baaris oo fadhigeedu yahay magaalada baarliin eritariya waxay faa'iidaysan kartaa marka ay etoobiya daciifto islamarkaana ay gudaha ka kala qaybsanto waana sababta dhibaatooyinka gudaha ee aan aragnay sannadihii lasoo dhaafay kuwaas oo intooda badani ay taageerto amaba ugu yaraan ay ka faa'iidaysato eritariya maadaama ay u aragto inay danaheeda istaraatiijiyadeedu adeegayaan ayuu yidhi falanqeeya karit kortis goobjoogayaal ay soo xigatay idaacadda jarmalka ayaa sheegay in eritereya ay tababartay kooxo hubaysan oo ku sugan gudaha etoobiya oo ay ku jiraan sida la sheegay maleeshiyada faano ee gobolka amxaarada saamaynta militari midka dhaqaale iyo siyaasadeed ee eritereya halgan qaraar oo dhiig badani uu ku daatay oo socday muddo tobannaan sana ah kadib eritereya waxay ugu dambeyn ku guulaysatay inay ka godo etoobiya kii taasoo etoobiya ay ku weysay maranbiyoodkeedii tooska ahaa ee ay ku laheyd takadda casab tan iyo markaas eritereya oo uu hogaamiyo asiyaasi afwarki waxay noqotay mid ka mid ah nidaamyada ugu caburinta iyo go'doominta badan adduunka sida lagu sheegay warbixin cusub oo ka soo baxday kooxda ilaalada ee fadhigeedu yahay maraykanka eedesentari eritereya waxay adeegsatay kuluglaanshaheeda colaadda tigrey si ay mowqifkeeda si weyn ugu xoojiso ayay tiri warbixintu jarle sater oo ah baaraha hogaamiyaha desentari oo waraysi uu siiyey idaacadda jarmalka ee magaceeda loo soo gaabiyo d w ku sheegay in ay jirtay bilileqo nidaamsan oo ka socotay gobolka tigrey muddadii ay dagaaladu socdeen waxaana ka mid ah ayuu yidhi warshado la burburiyey oo loo daabulay dhinaca eritereya halkaas oo la geeyey waxyaabihii qiimaha lahaa oo dhan qaabka labaad ayuu baaraha hogaaminaya desentari ku sheegay inuu ahaa ganacsi sharci darro ah oo ay eritereya kaga faa'iidaysatay tahriibka dahabka sisinta agabka dhaqanka iyo xitaa dadka ka yimid tigreega lacagta qalaad ee ka dhalatay ayaa la rumaysan yahay inay gacan ka geysatay maalgelinta howlgallada socda ee ay eritereya ka wado gudaha etoobiya warbixintu waxay xustay in ay soo baxayaan warar sheegaya in ciidamada eritereya ay xoojinayaan fariisimahooda u dhow xadka gobolka tigrey waxaana laga yaabaa inay horumarro ka sameeyaan gudaha etoobiya oo ay gudaha u galaan ilaa iyo toban kilomitir sida ay sheegtay hay-adda cilmi baarista ee desentari etoobiya waxaa la qorsheeyey inay qabato doorashooyin qaran sannadka soo socda falanqeeyayaal ay soo xigatay idaacadda d w waxay ka digayaan in abey uu faa'iido siyaasadeed u adeegsan karo dhibaatada ka aloosan gobolka tigreega isagoo dhinaca kalena tan iyo kii soo nooleeyey baaqyada ah in etoobiya ay hesho marin badeed u gaar ah taas oo geeska afrika ka dhalisay xiisado diblomaasiyadeed iyadoo dadka qaarna ay cabsi ka qabaan duulaan militari oo dhex mara etoobiya iyo eritereya sidoo kale falanqeeyayaal ay soo xigatay warbaahinta aljaziira ayaa sheegay in dhinaca dowladda uu ka jiro mugdi iyo cabsi ay ku sababeeyeen istaraatiijiyadda ay adisababa adeegsanayso iyadoo doonaysa inay horiso colaadda gobolka tigreega iyadoo rabitaankeedu yahay in la wiiqo jabhadda t b l f maadaama ay arrintaani noqotay mid ka mid ah cinwaanada ugu waaweyn colaadda u dhexaysa garabyada jabhadda ka hor inta aysan kala furan oo mid ka mid ah garabyada uu afgambi ku samaynin maamulkii maqaarsaarkaha ee ka jiray gobolka aad buu mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen cismaan axmed dhuulow
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا سائلا يمنى ويسرى ساهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا ساهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا الصحراء والعدا ترنو إليه تغتني حقدا وقهرا
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markana wilaayada bay munaasabad si harsare ah loo soo agaasimay islamarkaana ay ku qalinjebinayeen soddon iyo laba arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho waxna ka baranayay madrasada ibnu cabaas ee degmada labaatan jirow ee wilaayada bay ayaa ka dhacday gudaha degmadaasi ardaydan ayaa qaadanayay tasxiixa qur-aanka ugu dambeynna waxaa loo dhigay xaflad ay ka qayb galeen marti sharaf kala duwan xafladda lagu qabtay masjidka jaamica ee degmada labaatan jirow ugu horeyn waxaa ka hadlay maamulaha ibnu cabaas kulankan geekilan rooga may bo-aan ikhtitaam xaflatu ilmihii oo dhammaayeen tasxiix tilaawati alqur'aani alkariim oo muddinaha ka jareen ee muddo lix bilood ee hadhikadaayeen saddex bilood oo titimeena an la jarti yaan fidhiin eyaalka may baha qaadadeena tasxiix tilaawati alqur'aani alkariim muddo lix bilood ee hamiyii maalan yo qaadadaayan waa arday haddin ku horeey ouna dheegani iyo kumid tahay oo tilaawo macnaha mujiida eed iyo dan wanaagsan nin akhriyaay ilmahan marka saas oo kale yaan faylayin ee saddex bilood oo xifdi ee ilinka dari hooyoona ka qaadadaayeen iyo diyaargarowga intii laka jari marka siddees biloodnaan dhammaati geeka marka maybaan fadhiyaana iniyo shahaadadiyoona lisi oo tasxiigaas in lahangebagabay kadibnii oo nagata inayoon gudubaan qayb kala oo inshaa allahu tacaala yeenan bilaawdu doonto oo qiraa'aadka kumid ah ee madrasada ibnu cabbaas waa madaraso oo eed eedan qaali aw oo barnaamij badan bulshadii an hayta muslimiinta oo dhan nan kufurum na oo maylare ku xirma le dadka oo dhan dhikadaayan qof weliba macna an furanta qayb qur'aan iyo an furon qaybo tasix tilaawati alqur'aan iyo an furon qayb iskuul iyo an furon qayb farbare an furon ee haddana maylah ku kordhiyayihiin qaybo qiraa'ad iyo lah kori qismi alqiraa'ad ee dadka muslimiinta oo beledka ka nool idaafaha magaalada ka noolan maanaama in sheegan inay ku qayb qaadadaan oo awlaadiyo sheenaan awlaad haddanta fadhiida wujuhdiyo la aragay kuriyonay gebdhen iska jaraaye miile laka farbaray waan qur-aankana laka barahay waa inshaa allahu tacaala wakhtan dheeraynayn mayla arago doone qaybo farbareebayoo laha gebigebey oo sida xafladiyoona lonqobadu doona marka madarasada horumar bilaaran yo suubidii ee wakhtigii aasaasdii iyo haddiian wax ku qabanoon ee madarasada wakhti la aasaasi labada kun iyo sagaalkii iyana la aasaasi magaalada baydhabo iyana laka aasaasi dad badanya marka ku qayb qaadaday aasaasje ee madarasada maraaxil badan baha marti xeerka marka namba xeeraha geysi xeerka haddii geysi sinta maanaa dadkaas iyo fadliga kuwaad lahayaan alfadlu lilawali wainjaad athaani inshaa allahu tacaala madarasada marka mayha martahin ee maraaxil sharduun ee marmayha qobatahin qayba kuleej ah oo eed iyadlankana jaxi ilmo badan yaha saarti yaalomadaasay dufcidii kuwad lahsaaraagtitan dufcidii lamaado owlaadaha kubati ardayda oo madarasada kubati qaarjo waa dadoo mujaahidiinow qaarjo dad shahiidiyo qaarjo dad camalka ilaa hadi kasuganiyo qaarjo macallimiina nagadan xataa madarasada hadda may wal ka dhigay dad oo walha ka baradaa ayaa ka dhigaahay jiilkan kalena yoon inshaa allahu tacaala saas oo kale yaan rajeeyeena intaasi kadib qaar ka mid a ardayda ayaa soo gudbiyey bandhig cilmiyeed ku saabsan wixii ay barteen yaa rabbi salli cala alnabiyi waaalih maa kowkabun fi ljawi faadala kowkaba yaa rabbi salli cala alnabiyi waaalih maa qaala duu kiramin lidayfi marxaba amaa bacd famarxaban bikum ayuha aljamcu almubaarak waahlan wasahlan falaqad shuriftum maxlafana wasdaanat bikum baldatuna waاktaxalat bikum cuyuununa wabtahajat bikum nufuusuna wataaba alliqaa'u bikum watamaayalat alashjaaru farxa لقدومكم وحسن الختام معكم أيها الحاضرون من العلماء الأجلاء والقادة النبلاء والسلطان العزيز والنقباء الشرفاء وطلاب العلم الأتقياء والحاضرين الأصفياء وجميع أولي الغيرة والإباء نرحبكم في هذا المكان المبارك ونقدم لكم شكرا جزيلا على حضوركم لأن من لا يشكر الناس لا يشكر الله وأود أن أخص شكرا جزيلا جزيلا وثناء عاطرا إلى كل من أعاننا على إنجاز أعمالنا عموما وأعمالنا هذه خصوصا ونخص بالذكر على حركة شباب المجاهدين سيادة وجنودا وعلى مقدمتهم وعلى مقدمتهم أميرنا الحبيب الإمام الهمام وشيخنا المقدام أبا عويدة حفظه الله ورعاه أيضا نشكر لمكتب التربية والتعليم الذي قام بتثقيف أبناء الأمة وتعليمهم تعليما سليما فجزاهم الله عنا وعن الأمة عموما خير الجزاء والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يصحح القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إليه علينا وصلاة وهو أيضا حيلة التلاوة وزينة الأداء والقراءة وهو إعضاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله هل بوسعك أن تضيل التفاصيل التعريف من القراء العشرة وراوياه نعم هو النافع المدني وأما راوياه قالون ورش من هو القارئ الثاني من القراء العشرة وراوياه هو ابن كثير المكي وأما راوياه البزي وقنبل من هو القارئ الثالث من القراء العشرة وراوياه هو أبو عمرو البصري وأما راوياه الدوري والسوسي من هو القارئ الرابع من القراء العشرة وراوياه هو ابن عامر الدمشقي وأما راوياه هشام بن ذكوان من هو القارئ الخامس من القراء العشرة وراوياه هو عاصم الكوفي وأما راوياه شعبة وحفصة من هو القارئ السادس من القراء العشرة وراوياه هو همزة الكوفي وأما راوياه خلف وخلاد من هو القارئ السادس القضاء العشرة وراوياه هو الكسائي الكوفي النحوي وأما راوياه أبو الحارث ودور الكسائي xubno kala duwan ayaa madasha ka hadlay waxaana ka mid ah suldaan maxamed macalin xuseen oo ah suldaanka guud ee beeshahariin ilaahay subxaana wa tacaala yo baan mahadyaana oo mahadii ilaahay subxaana wa tacaala bacdishe may baan mahadyaana ha maktabka oonay tahay shageeyay muddada degmada labaatan jeer oo marka maybu waa ka howlgalay ama marka maybu aha ardaytii walbaraay gaar ahaan maktabu tarbiya wa tacliim fi golaati bay maktabkaasi kulley umaradiis sare iyo umaradiis hoose iyo macalimiintiis dhammaan may basan leena jazaakum allahu khayran yasan leena sababto ee wala intay marka maybu aysan niinqobateen runtii wala oonay tahay un siin abaal mari kornama ee abaalkan ilaahay subxaana wa tacaala yaba gudu kor may basanleena jazaakum allahu khayran yasanleena dembegin iyo dembe wala diintan ala dhaaf sida la ogya diintan islaamka markaas geysiisiyan taaka deerti walahtanhan inbandhe kaayisinba aragaasan iyo halkun shalay markii oo lijiyey oo ibnu cabbaas macadka markii lijiyey walahaddan dul akhriyaayan makasaan marka insha allahu tacaala juhdiya la geli dadaala la geli kolley marka maybu macalimeya markan babac dhigan muddo dheer bacdisha marka maybu ah mayba unuba aragahayna waa midhaha ta hortaana marka laha kabandhikaaya kumida marka ikhwaa diintan islaamkan ma intaa ka deerti hasi geysiis mana yaa intaa ka deerti marka macalimiinta oo intay marka ma ahadkan dhikaayan wala laha bari dhalinyarta haddii wala barahay marka mayba lambaahanyayn oon wali arday wali la baryoon mana hadda sii baran diintan islaamkana waxyaabaha unu kicizo waa noo ka sharafaano ilahay noo karhaal naqdayo cadaabka ilahay ku kabedbaadanoon waa diintan islaamka marka qodobo kooban oo ka khulaasaysanbaba ardayda sheega fade qur'aanka ikhwaasi la ogyin waa maybeeyaha kalaamu rabbi alcaalamiin nazala bihi ruuhu alamiin calaa qalbi muxamadin sala allahu calayhi wasalam bilisaanin carabiyi mubiin bay marka qur'aankan waa kalaamu rabbi alcaalamiin ilaahay subxaana wa tacaala na abuuri haduu shay waay mayba arday lahandhiibay jibriil lahandhiibi mayna lahakadidii nabigan salawatu llahi wasalaamu calayhi waa lahakadidii nabigan salawatu llahi wasalaamu calayhi may lahara kore qur'aankaas kaase uu mutageysi marka qur'aankan si loogi ikhwaa qofka oonatay marka mayba baradaw may nabagan inshaagay salawatullahi wasalaamu calayhi maalinta qiyaamantiin shafaaco tan nabagan leeyiway marka igraw alqur'aan fa innahu yaati yowma alqiyaamati shafiican liasxaabi qur'aanka akhriya qur'aanka maalinta qiyaamaya kooye usoonantay dadkii ha ka camal faleeno ha baradaayan an shafaaco saasoo kale qur'aankan ikhwa sida la ogye waa mayba dadka qur'aanka haysadaan ilaahay maynin sheegayhe dad oonantay markan sarheeyaan intiyayin xadiidka nabigan salawaatullahi wasalaamu calayhi inuu an daliil e marka tan nabigan leewa in allaha yarfacu bihada alkitaabihiin aqwaaman wayadaw bihi aakhariin ilaahay subxaana wa tacaala dadna kitaabkan ka kor weele dadna ilaahay subxaana wa tacaala hoosaan ka dhike marka waxyaabaha arday qur'aanka marka mayba faa'iidisu liya kumid atan marka jaranjaradaas oontay janaado la kuraw lan kasta marka maybu qur'aankana akhri waana tartiibi waa waana shishaal dhig marka may leerahin guurigan marka meylaadan ka dambeeyto oo nata aayada quraanka oo ka dhamaado sumana ya leeri lang markan quraankaas aan barane tajwiidan ka barane tashiihiga maana arday marka may buahan ka barana haqiiga tan marka may buahan jinaadan teen galaan luku fahame de jaranjaradaas noon quraan luku fahame wajazaakumullahu khairan man isdardaramane awalan wa aakhiran ini unan dedaalna diintan islaamka barashada unan ka dedaalna insha allahu tacaala ama ardayta oonta may basan lahaa jazakumullahu khairan wal wacdar leha bandhigtan ilaahi subxaana wa tacaala miisaanka aakhira dadaalka milaatiisan kasii wadaan horka sii wada insha allahu tacaala unuun hasiin do'ayan wal kasto isan ubaahantiin insha allahu tacaala garabasiin kaana wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu markana aan eegno dhinaca natiijada imtixaankii ardayda ay galeen iyo abaalmarinadii la siiyey bismillahi raxmaan raxiim insha allahu tacaala taqsiimu ljawaa'isa galaana ardada kaalin koowad iyo kaalin lamaad iyo kaalin saddexaad ayaa laka abaalmarin doona meelan insha allahu tacaala kaalinta kowaad lama qofana isla galli lamadana insha allahu tacaala magaajo xuseen waan in weere qofka megelka ee ardayga ee hakahe insha allahu tacaala intaha mare kadib iyo shahaadadiis iyo abaalmarintii lanka talgalay markaasa qaadada insha allahu tacaala gibdho laakiin boosio lanka jeeyidoon insha allah ustaad mustafa anjee maybaan koreye sacad macalin mukhtaar macalin xasan mayba sheenayen boqolkiiba boqol saas oo kale gabarleerow zaynab isaaq aadam yaana meeshaantay boqolkiiba boqol lamadaas marka kaalinkoodaas la galay mayba abaalmarin heleen qof kastaba lixdan doolar lacage insha allahu tacaala lacagtiis macal shahaadadiis yaa insha allahu tacaalaa la godoonsiiye lacagtaas marka waa boqol iyo labaatan doolar oo kaalinta koowaad lainka talagalay kaalinta lamaad ardayga lerow cabdiraxiin maxamed khayr mayba sheenay boqolkiiba sagaalun illi mayna abaalmarin helay konton doolar lacage ardaygaas cabdiraxiin ha istaagoy insha allahu tacaala waayahay ardaygaas waa ardaygii lamaad mayna la siiyey shahaadadiis iyo konton doolar lacage may baan weeranay insha allahu tacaalaa kaalintii saddexaad khadiijo sheekh xasan ibraahim oo yaana shaanti boqolkiiba sagaalun iyo afar mayna ku guulaysatay abaalmarin liinsiyey afartan doolar lacage may baa aan diyaariyey ardadaas sadiid qof kaalimo galeen mar kale ku reeba anti kale dhammaantiyo shahaaday jaahisan lahaqa insha allahu tacaala waa hagaag dhegaystayaal weli waxaan dhexda uga jirnaa xafladdii loo dhigay ardayda tasxiixa ee madarasada ibnu cabbaas haddaba walaalkeen bashiir muxiidiin ayaa goobta munaasabadda ku sugnaa tebintan ayuuna inooga soo sameeyey xafladda waa hagaag markan waxaan eegi doonaa salaadiinta waalidiinta iyo qeybaha bulshada ee ka soo qaybgalay xafladdan lagu maamuusayey ardayda tasxiixa qur-aanka ka gudubtay ee ka mid ah degmada labaatan jirow markan waxaan siinayaa suldaan maxamed macali xuseen suldaanka guud ee beesharan suldaane bal ka waran xafladda maanta aad ka soo qaybgashay iyo wax ay kaaga dhigan tahay
ikhwa kule jazaakum allahu khayran ilaahay sanbarkay maybana jazaakum allahu khayran hasanan bahada andalus iyo bahada ardan marka maybu alkataa'ib jazaakum allahu khayran hasanan ama laakiin haflada marka imi waa ku socota ante haflad may erkore arday haflada dheka maasaba arday horma aragna erkor waan mad inkoreyti ontay maktab tarbiya wa tacliim onaytay degmada labaatan jaro marka maybu haflad noocan ee qobolaw ama arday onaytay tasiix haqalan jibidi qobolaw yal erkor runtii anna haddii oo maxamed ahaantay ama aan ontay beeli marka maqaaja ku hormo runtii marka maybu qiimo weyn maasha allah in lasoo bandhigo soddon iyo laba arday oo tasxiixa qur-aanka shahaado la siiyey qaarkoodna haddana ay qaateen abaalmarino horumarka deegaanka u tahay balka waran horumarka deegaanka runtii hortay marasan nabigeena salawatu llahi wasalaamu calayhi min shaagi ummatan wal kelma ku hormaraasa diintii antiya barato waana ka camal fadhu runtii xaqiiqatan waana meybale erakoreeha waddadeena haayna ilaahi subxaana wa tacaala niyesuug yeelana haddii diin onta in la barda ama la camal falow leeyay arday meybaa ummatan ku hormarin lahayti xaqiiqatan ilahi subxaana wa tacaala yani suurtagel alxamdulilah uma alxamdulilah waa ilahi subxana wa tacaala ka mahdi dambeen suldaane maamulka iyo macalimiinta ee madarasada ibnu cabaas iyo si gaar maktabka tarbiyada tacliimta ee gacanta ku haya maxaa dhihi lahayd runtii dadkaasi mayba leenaa hadda jazakum allahu khayra masan leena runtii abaalgiinan ilatin abaalkiisan ilatin ilahi subxaana wa tacaala yaba gudu kor marka mayba waa keliya wal kalama baxayno uuna siinka abaal maraan maybasan leena siin do'ayan jazakum allahu khayran wa ahsan allahu ilaykum wadakhlakum allahu fi jannaati naciimi wanahnu macakum ahsan leena jazakum allahu khayr aad buu mahadsan yahay suldaan maxamed macali xuseen ayuu kaasi ahaa suldaanka guud ee beeshahri markan waxaan siinayaa maraaq cabdulaahi xasan hiloole oo ka mid ah malaaqyada ka soo qaybgalay xafladda maanta ka dhacaysa degmada labaatan jiro assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu malaaq soo dhowow asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu ka waran malaaq cabdulaahi maanta dareenkaaga iyo xafladda aad ka soo qaybgashay ee loo dhigay ardayda madarasada ibn cabaas ilaahay ka mahadsan geeka may roogna farxad wiin wallan kooba kon eedaan faraxsanna madarasada ibnu cabaas oo geeka ka qalin dhibiida tasee qur-aanka soddon shan onog wiilali gebdhin iska jaran ilaahay ka mahadsan farxadaana geeka zaa'ida eedanat ilaahay ka mahadsan si gaara shakhsiyadaada maadaama malaaqadii degmada ah ku jirto markaa aragta ardayda bandhiga ay sameeyeen iyo qaabka juhdi loogu bixiyey ka waran dareenkaaga eedaan ka faray eedaan ka faray arrantiyadaa timadii ardaytaan arag wala akhrisoon arag eedaan ka faray eedaan faraa geliidi wali degmada dhoon eedaan faraha geliyan odayaalka eedaan faraha geliyan ilaahay ka madlan wali muslimiinka meeli roogan ka farahan eedaan ka farahana arrintiyaada ugu dambeyn maxay leedihiin maamulka iyo macallimiinta madarasada ibnu cabaas iyo si guud maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada baay maylana ilaahay ka maasan oo noo harakada shabaab muljaahidiin amiirte angmahadyaan waale gobolka angmahadyaan waalaga degmada angmahadyaan ilaahay ka maasan maylana arrintaas eedaan ka farahanay maylana madarasa ibnu cabaas geeka eeda arrantiyan faylat arrantiyadaa eedaan ka mahadyaana hooliya meelfaydla maraaytalana maylana insha allahu ilaahyanin ziyaadi amiirka ibnu cabaas mayla dardaarmaana in meelaha tiroog meelo ka dheer usijee saasaan kadbaaqan aad buu wanaagsan yahay malaaq wuxuu ahaa cabdulaahi xasan hiloole markan waxaa ila joogo malaaq ibraahim macalin maxamed oo ka mid a malaaqyada beesha harin malaaq bal ka waran xafladda maanta aad ka soo qayb gashay iyo waxay kaaga dhigan tahay xafladaan geed ka qayb galay maayinka dhikanta guud ahaan horta xaflad farxad ka beegan maalin farxadeednaha ka beegantiyahayti gaar ahaan aniga mayse gaar ay intaa badaase xafladda agaasinja iyo ardada ha qayb galay oo bandhig wanaajiye wanaag oo waxyaalo badan ha bandhigkano inagoo hadda geeka anig ma layn hal qof wal oo xaansho haysado walan akhriyay taxfiidjana geeka sifay lahayti taas gaar ahaan intaa badaas hadalkayna hadda aan iskuguti toosii koorno si aanan ka faraxi dartiya maasha allah maamulka iyo macallimiinta maxay leedihin ibnu cabaas maamulkii iyo macallimiinta may laha jasaakumullahu khayran kolley abaalmarintu ilaahay bahaaye dhiibo koro wal kale una tanka abaalmaryaan mal arga mahadsanyiga lena meeli meelka dheerka sii wada hooliya lena jasaakumullahu khayran ida waa hagaag dhegaystayaal markan waxaa soo gabagabowday xafladda madarasada ibnu cabaas ee degmada labaatan jiro dufcadii koowaad arday ka qalinjabinaysa tasxiixa qur-aanka oo qayb ka ah madarasada ibnu cabaas ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee baay markan waxa aan weydiin doonaa aragtidooda qaar ka mid ah ardayda kaalmaha gashay iyo farxaddooda ku aadan xafladan qiimaha badan ee maanta loo dhigay bismillahi raxmaan raxiim magacay meleere sacad maalin mukhtaar mii ka mid ahaa ardayda ha ka galinjibiyo tasxiiga may aha waan lanka kaalinta kuwad geli waana madarasada ibnu cabaas waana ka farxasan kaalinta kuwad aan geli degmada labaatan jarow maasha allah saalim maanta farxadaada ka waran xafladan lagu dhigay iyo kaalinta kowaad inaa gasho dareenka ee ka waran kor haye aad aa faraxsan tahay maasha allah dadka aan waxbarashada hadda ku jirin maxaa leedahay waxbarashada intiisaan galaa iyaasan sheega fadin abaalmariyin sheedan dhaab magagay cabdiraxiim macalin maxamed khayr weliba dhigday tasxiiga kaalinta lamaada gali ibn cabaas lilculuum alsharciya wataqaafat alislaamiya degmada labaatan jirow cabdiraxiim maanta ka waran farxadaada xafladda lagu dhigay iyo kaalinta aa gashay geeg farxadiinga nigad tasiiga gebagaboobi maasha allah kaalinti lamaa galani waa hagaag dhinaca waalidiinta ayaan sii doonaa insha allahu tacaala bal ka horan maanta xafladda ka dhacday ee loo dhigay ardayda madarasada ibnu cabaas ee degmada labaatan jiro bismillaah anaoo magaagayle row isaaq aadan cabdinuur n xafladan degmada labaatan jarow kadhiyahayta n ahana ee ibnu cabaas xafladii ciyaalkii tasiihga ah may balanaa arrimahan waa arrin ilaahay subxaana wa tacaala awoodiye layiw waana alle subxaana wa tacaala ayaan ka mahadayaan uma kadib may ka mahadayaanaha walaayada islaamka oo ha ka shaqayti kii yaryar iyo kii shawiin gaar ahaan tarbiyada aan ka mahadayaan may balanaa ilaahaynin ziyaadii maasha allah dareenkiina ka waran in ciyaalkii aad dhasheen xaflad loo dhigo maanta halkan abaalmarin iyo shahaado ay ku qaataan farxaddiina saad n aad iyo aad yaan ka faraxsanna kiika oo e maalin asniin e xafladda ibnu cabaasna degmada labaatan jarowna dhiidi farxad geeka may aha tinkuwiinaytii walena insha allah dhinacii waalidiinta ayaan weli ku guda jirnaa sidoo kale mid ka mid a waalidiinta ayaa ila jooga bal ka waran xafladdan maanta loo dhigay ardayda madarasada ibnu cabaas ee degmada labaatan jarow bismillaahi alxamdulilaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah aan oo magaagiiy maxamed xasan cabdi oo kumad ee meel raa'isay ardada maalintan xafladda liin gobodow oo maktab tarbiya wa tacliim degmada labaatan jarow ee gobolka baay ilaahay subxaana wa tacaala iyo mahadsan mahad oo banlaw i dhammaadan lahayn ilaahay subxaana wa tacaala iyo mahadsan tuma may mahadsana dadkii oo ardeeda barnaamijkan haninbilaaway ha abaabuli iyo mahadsan may buwaa hukumadii amiirkana abu cubayda xafidahu allaahu tacaala waracaa tuma may mahadsana amiirka maktabu tarbiya wa tacliim iyo maybuwaa macallimiinta maamulaha maybuwaa macalmusdhaf iyo anta la sheegayaas iyo macallimiinta iyo mahadsan gaaraan maybuwaa dhammaan bulshada iyo intihanoo la qiibgaliya maybuwaa ya-anka mahadyaan mahadi ilaahay kadib eedeeda maybuwaa ya-anka faraxsangna farxad oo lahan koobo kornaya ka faraxsangna waana ilaahay subxaana wa tacaala ya-anka mahadyaano guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى